barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban xiriirka efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimco labaatanka bisha oktoobar sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah waxaa laga eegaya aabeed ma fiican yahay hooyadeed ma fiican tahay walaala malee lahay sidaa baa kuwa kalena loo eegay ma dhidigtaydan iminka joogtuun ma ahayn xaaraan lama guursanin reerkoogu ma xoolo badan yahay lama eeganin naagtaa inantaa odhanaysay ninka loodhisayo waryaa laba qaawanaysma qabsatee maxaad igu guursanno adiga aan ku guursada leh maxaad haysataa
waa jiif ama caaqil dukaale riiraash oo ka hadlaya guurka gabdhaha soomaalida iyo duunyadii laga bixin jira waayadii hore waxa aad ku dhagaysan doontaan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa sidoo kale aan barnaamijka inta uu socdo ka marnayn oo aad ku dhegaysan doontaan
ubax baan sidaa kuula soo ordee madiga aqbale codka khadra daahir cigaah dabcan ayaad dhegaysan doontaan sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
xogeyaha gaashaandhigga maraykanka jim maris ayaa sheegay khamiistii in milatariga uu baarayo dhimashada afar askari oo bishan horaanteedii lagu dilay waddanka niger maris ayaa wariyaasha u sheegay in baaritaano buuxa ay socdaan wuxuuna tilmaamay in ciidanku ay sii dayn doonaan warbixinada ku aadan waxaa ka soo baxay baaritaanadaasi marka ay soo dhammaystiraan kadib maleeshiyaad ka tirsan kooxda la magac baxday dowladda islaamiga ah ayaa weerar u geysatay ciidamada maraykanka iyo kuwa kale ee dalka niger intii lagu guda jiray howlgal ay ciidamadaasi si wadajir ah ugu sameynayeen dalkaasi niger oktoobar afarteedii waxaana sidoo kale goobta lagu dilay afar askari oo niger u dhashay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa booqasho ugu kici timi doona gobolka bariga dhexe isagoo kulamo la yeelan doona mas-uuliyiin ka tirsan dalalka sacuudiga iyo ciraaq wuxuuna sahmin doonaa sidii loo wanaajin lahaa xiriirka labada dal booqashada tillerson ee riyaad ayaa ka mid noqon doonta qaar uu ku kala bixin doono gobolka gacanka iyo koonfur bari asia maalmaha nagu soo aadan tillerson ayaa kula kulmi doona dalka qatar madaxda qatar iyo weliba saraakiil military oo maraykan ah
wanaagsan duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa v o a markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka toddobaad kasta maantaoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta waxaana toddobaadkan kaga hadli doonaa guurka gabdhaha soomaalida iyo guunyadii laga bixin jiray waayadii hore wariyaha v o a haashim sheekh cumar good ayaa magaalada boorama kasoo diyaariyay warbixintan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka ee maantuna wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyay anigoo ah haashim sheekh cumar good waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna maanta ee sooyaalka dhaqanka guurka gabdhaha soomaalida iyo guunyadii laga bixin jiray waxaana barnaamijkeenna noogu marti ah jiif caaqil tukaale riiraash oo ka mid a cuqaasha gobolka awdal inantu hadday fariid walba ha ahaatee nama la dhalan lama dooni jirin waa bilaabo kugu xidhane ma maxaan ku faligaa la odhanaya hadday bala dhacdo inamadii la dhashay ee gargaarka keeni lahaa ee u hiilimaadi lahaa ee hadday gaajooto mid ka hebel baa la yidhaaho ku carari lahayd haddayna wadan waa bilaabo kugu xidhan baa yaa la odhanaya lama doonay taa halkaabaa laga eegaya tu kalena waxaa laga eegayo aabeed ma fiican yahay hooyadeed ma fiican tahay walaala ma leedahay sidaabaa kuwa kalena loo eegay ma dhidigtaydan iminka joogto un ma ahayn xaaraan lama guursanay run baan ku sheegayaa sidaa ilaahaybaa reerkoogu ma xoolo badan yahay lama eeganin naagtaa inantaa odhanaysay ninka loodhisayo waryaar laba qaawan isla qabsatee maxaad igu guursano adiga aan ku guursada leh maxaad haysataa miyay garanayaa kuwa iminka maya sawmaa waa dhaqankeennii horee duleed sidaabaa inantaa lagu guursan jiray waxaa la geyn jiray horwaxdu waxa la yidhaa awrka reerka ehelkaa horta looma geyn jirin waa kaadiide cishada ugu horeysa dharka dharka imka jiraan dharka cada maxamuudi ahaa iyo wan iyo sabeen isku daa oo mada miicaad lalaa miicaadda inagu garan maysiin idaha sumalka lagu daro wakti lala eegto oy maqasha dhalti dawo badan tahay baa jira intaa marka la kaheeyo ee yaradkii kale loo xamaan qaato hee ari baa lagu horreysiin jiray yaradka amballo abucayneyn baa laydhahaa arig oo idiyadii baa iska lahaa iska ahaadee idaa u badnaadeen waa culusay u kala ahooda badan yihiin waxaa loo jeedaa kuwaabaa loo horreysiin jiray awrka koliba yaradka ku jiri doona yaradada dambaadee iyaa la raacin jiray keligii oo muran reerka lama geyn jirin hadday inba kastaba loo baahan yahay awrkaa ku horreysiinina reerka waa kaadile riyanaha ku horreysiinina ida iyo lo iyo mooyaane qabow baa laga doonayaa meesha wax qabow kay waa sidaa sidaabaa gabdhaha loo dooni jiray waayahay waxaa loo dooni jiray haddana wax bila la yidhahda inantaha kolkii ninkii la siiya yaradka sidaa looga geeyo bilo wax la yidhaha bilo oo halkaa saddex duuboo tumaalka laga soo sameeyey oo laba cascas iyo mid cadoo ballaadhan leh iyo halkeedaayoo mid cad leh mid maaroo yaroo halkaa mariya mid maaroo halkaa mariya kaayoo cad waxaa loo raacin jiray intaa labada gamcood ba ku seetaa kaafura wax la yidhaho iminka noqday rubi iyo dahab noqday oo iyo wax koorib la yidhaaho waad soo gaadheen kooribta caruuraha iyo iminka ayaa laga arkaa dhaqanka soomaalida ee la xidhiidha xurmada haweenka waxaa ka mid ahaa inaan lagu gafin gabadha nin u doonan ee xoolo uu ka bixiyey
sagaal goor hadday qurux walba leedahay nin lama haasaawey ju iyo jaaninuma celinayn amaarada kolkalaarka waa laga cararay looma dhowaanayn haddiise loo dhowaado oo nin damco konton halaad oo cagti ilaa laga qaadayay ninkaa waana laga furayay bilacad baa la yidhaha magaceega
sidoo kale dhaqanka soomaalida waxaa ku jiray haweeneyda ninku ka dhinto waxaa meherkeeda lahaa ninka ka dhintay walaalkii ama in adeerkii haddii ninka kala guursado dhaqanka soomaalida xeer baa uga yaalay sida uu sharaxayo caaqil tukaale riiraash
dii adiga walaalkaa ka hadhay gambacad baa la yidhaahaa oo haddii loo dhowaado waa konton halaad iyo iyadoo laga furo laba malyuunoo weelashii uu galay wax lagu siiyey iyo meeshii uu ku seexday iyo iyad iyo lagu maydho oo wax ay galay baa laga dhigay taana gambacad baa la yidha sidoo kale haweeneyda lamaan ee cunug sidata iyo gabadha yar ee aan qaan gaadhin haddii raggu ku gafaan maxaa dhaqanka soomaalida xeer u ahaa su-aashaasi waxaa ka jawaabaya caqiil tukaale riiraash jacad baa la yidhaha naagta wiilka sidata ee lamaan ee xambaarsan ee inanka yara caleesha labada lugood halkaa iyo halkeeda yar ku leh sidata ninka damca iyo gambiya waa boqol halaad baa boqol halaad ha aha halka laga qaadaya ninkiiba ninkanaa la xeerinaya fooshan ee laga biya laga dhooqey ay xambaarsanta tayare baaracad baa yadna la idhaaho anaan weli lahayn hamad rag lagu doondoontayo hamad iyada haysa midna lahayn ninka xumeeyana toddobaatan baa laga qaadi jiray ingiriiskii baan dee kusoo gaadhno isba nala inala lahaa oo inala lahaa oo xukunka sidaa uga qaadanaya sidaa bay ahaayeen xaaladoodu
waa xidid iyo xigaal ama gacal iyo xigaale marka bal xidid iyo xigaale iyo gacal iyo xigaalaha noo sharax
waa tol isna guursanayn sharcigu waayadaaba uu jiraye waan lama garanayne waa xigaale uu isaqalgalaa inantiisa inxamla-aan isma kala guursado waa xigaale xiilku waa gacalka lakala guursado qolada lakala guursada layskaayo iyay kala tahay gayaan iyo xigaalay kala tahay xigaaluhu waa kuwa gacalkuna waa ninkaad inantiisa guursateed ka yarad bixiso ee eed inantiisa geeda inantaadana geeya waa labada labadaabay kaliyihiin waa labadaa
waxaa jira xoolo laysa siiyo oo la yidhaahdo jicsin iyo yabadh iyo muquuno maxay kala yihiin xoolaha soomaalidu isa siin jirta kala yihiin muquunaan kaa doonayaa amba waa dhaqasho amba dhuuni baaban u cunayaa waan iibsano adhigi baa aniga hantidii baa waxaan caruurta u iibshay imika aan lahayne iyaan kaa doonaya labadaabay u kala weecanaysaa muquunadiina inaad xerada gashanayso ood ku badsanayso waxaaga ku biirsanayso iyo inay hunguriba ku hayo oo adhigaagii waxaad ka iibsata aad weydayoo aad caruurta hunguri ugu iibinayso waa dee hunguri baa haya caruurtii baan waxba uga waayay xeradii wax hagaagsan dee waxaan kaa doonayaa maanta safar inaad iga tuurto safar inaad neef aan ku safrado inaad isiiso waa muquuna la yidhaa waana hunguri wwaxiiba iga yaraadee ii biiryo neef aan ku biirsada isii waa muquuno muquunadu waa labadaabay u kala weecataay waa muquuna waxaay oo labadaabay u kala weecataa makuu dhacaya yabadh gabadhaadii baad dhistay adigu geel iyo ari iyo loba waad ka qaaday labaatan baad ka qaaday nin iyo xaragadii bay noqotay si aad u yabdhi lahayd inantii waad halkaabaad u oodatay adhigii baa loogu gurayaa edeg meel baad u ooday jajiskii reerka ah xero oodo baa la yidhi ninkii qabay uu ootay adhigii aabahedii hooyadeed baa la soo hooyey waxaad ugu ridaysaa konton lixdan toddobaatan siddeetan boqolba nimayntii uu keenay de hadday yarayd iyo hadday badnayd siday kala ahaayeen yaad ugu ridaysaa dab baa lagu yaragshidaya waxaa laleeyahay inantii dhaado intaan aniga la soo gurin afar neefood jeceshahay adhigii hooyada iyo aabbaha kala soo bax baa laleeyahay inanta xaraga awgeed ood jeceshahayd oo car badnaa way la soo baxaysaa hadalgii bay gashanaysaa tiradii baa loogu daba qabanaya waxaa baan kula dabcay ku sadqaysa de ku sadqayso odayga oday kaalexoo dee xunoo curjisa hadduun ahaynuu nin garaad la yahay ma ku sadqaystay wuxuu yidhi sadqada soo qabo neefkii aad ku sadqayn lahayd inankii uu dhalayna wuxuu leeya adhigiinana neef neefkan leeg ka soo qabo waa la ysku dhereerinayaa hadduu mid weynaado midna yaraado kani midka weyn lahunbay ishii raacaysaa oo adhigii isii badnaanaya waa la isleekaysiinaya labadii neef waa la wada gowracayaa ummadda kolkaabaa hilibkoogii oo la isku daray loo keenaya nima meel wax kuma siinayo iyo barhku waa ka geeliina intii uu ahaa iyaa wax laga siinaya loodiina intii ay ahayd iyaa wax laga siinaya iyo barh baa la yidhaha waa gabadha aad dhashay ee ad yaradka ka qaaday sidii aad u reerayn lahayd baa halkaa ka fahantaan u malay jicsinkuna waxa weeye xoolihii baa ka yaraaday nin xigaalkii ilma adeeradii adeeradii walaalihii iyaa laleeyahay waa ninka soo jicsima reerba waxbaa laga soo kaxaynaya reerba wax reerba wax reerba wax reerba waxba ari baa halkaa dee la joojinaya badan oo deed xigaalihii ninba inuu keenayba laba ha keeno nin laba keena nin neef keena nin wixii baa laysku dardaraya uu caydhoobay bay ka dhiganta jicsin waxaa loo leeyahay ninkii caydhahaa wixii aan siinaynay waa la jicsimayaa ha reeroobe weeyaan macnuhu jicsinkuna waa ka kaalaa iyana jirta maxay tahay kaaladu laba inanbaa walaala ah amba inanbaaba aad walaalatiin oo nin qabaa inan baa guursaday inanta aad qabtay walaalkeed baa guursaday inamadii ka waaweynaa inneefdeyaradkaaba laga soo kaxaynayaa inantii inama inankaa la dhalatay waxaa laleeyahay neef bay bixinaysaa ashina amba toban adhiya iyay bixinaysaa kaalaa la yidhaa ninkiibaa walaalkeeda reer loo samaynayaa inamadii walaalihii harstaan baa looga kaxaynaya abtigii iyaa iyana meesha isna imanaya fitnaa neef ishina de amba toban ariyaa iyuu keenaya kaaladu haddii kaalo la widhaa kaalo waa ta iyana wejigaabay leedahay xidigaa loo eegayay marka la guursanayo ee dhallinyartaa waxaa loo eegi jiray xidigaha dhaqankii hore ee soomaalida taa markaad ka sheekayso siday ahaan jirta xidigu ahaanayeen waxay ahayd xidigu waa sideed iyo labaatan inantaa shisheeyaha loo dhisayo waxaan ka eegayni hadduu bari ahaa inaan ayaanteenna u dhisno oon baranbaradeenna dibadda u bixinno aqalka duuban dee waxa yaryaroo barambara la yidhahda ku dhalato oo gasha habeenkaay hadduu ayaanteennii ay tahay oo ama jimco tahay ama isniin tahay barambadeena dibadda looma bixinaynin ayaanteenna haysata galbeed haddii laga soo doontana salaasi iyo arbici iyo salaasi iyo sabti iyobaa loo eegayayo kuwowgaabaa loo dhisay kuweenna iyo xidigta oo fadhida koxdimaha afarta koxdimood mid dayaxoo fadhiyana labada qolo midna waa laga ilaalinaya ya uu ku baryay isna uu kugu garanaya uu ku baryayay intaaban ku dari yaradka intaaban yaradki ku dari ehelkayo hay dhaafinin laasu haynin labada agaalood iyo afagaal yaa la guursan jiray oo la kala dhisan jiray agaaliyaha amba afagaalka
intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo maanta idinka imanayay magaalada boorama waxaana inoogu martay ahaa barnaamijkeenna caqiir dukaale riiraah shirdoon oo ka mida cuqaasha gobolka awdal taasoo mawduuceenna maanta aynu kaga hadlaynay guurka gabdhaha soomaalida iyo guunyadii laga bixin jiray tan iyo kulantideenna dambe waa anigaoo ah haashim sheekh cumar good oo idinkaga tegaya sidaas iyo kulanti wacan oo dambe
haashim sheekh cumar good ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta
laanta abka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda dunida ugu bishaaraynaysaa inay soo saartay ab cusub oo bilaash ah oo ay ka heli karaan dhammaan idaacadaha oo maqal ah qoraalada iyo weliba barnaamijyada oo muuqaal ah abkan cusub oo lagu shuban karo telefoonnada taabladyada iyo aaladaha kaleba waxaad kala soo degi kartaa google play store amaba apple store kuna raadi magaca v o a somaali dhegaystayaasheenna ku sugan maraykanka u k kenya sweden norway iyo south africa waxay abkani ka dhex wici karaan telefoon si ay u dhegaystaan idaacadda qiimuhu wuxuu la mid yahay inta caadigae uu bixiyo qofka ama wuxuu bilaash u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada teleefannada haddaba la soo deg abkan cusub ee v o a soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali ay baahiso
waa tahay kusoo dhowaada markaan xubinta cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa la diyaaraa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa xalay dhacay kulamo xiise leh oo ka tirsan koobka yuruba liig oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub kooxda arsenaal ee dalka ingiriiska ayaa sii wadata guulaha ay ka gaarayso tartankan kadib markii ay xalay badisay kulankeedii saddexaad oo xidhiir ah oo ka tirsan koobka yurub liig waxay hal gool iyo eber uga adkaatay khamiistii kooxda kubadda cagta ee karavena zevda ee dalka serbiya goolka keliya ee arsenaal ku badisay waxaa u dheliyey ciyaaryahan oliver jiruud oo weerarka uga ciyaara guushaasi ayaa uga dhigan inay gruubka hej ku horkacayso sagaal dhibcood waxay shan dhibcood arsenaal ka sarraysaa hadda kooxda ku soo xigta ee beit borisof oo iyaduna hal gool iyo eber uga badisay kooxda colon ee dalka jarmalka kooxaha guulaha waaweyn ka soo hooyey ciyaarihii xalay ee yurub waxaa ka mid ah kooxda reyaal soshidad ee dalka sbain oo lix gool iyo eber ku xaaqday naadiga varder skobye ee dalka makedonia afar ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan william hoose kooxda zenit betisburg oo ay reyaal soshidad iskula jiraan gruupka l waxay saddex gool iyo gool ku martay naadiga kubadda cagta ee rosenborg kooxda atalanta ee dalka talyaaniga ayaa iyaduna saddex gool iyo gool ku garaacday kooxda obolon limasol ee dalka qubrus leon wax ay culeyska kusii badisay tababaraha uu xaalka uu ku xun yahay ee kooxda everton ronald kuman kadib markii ay ku soo garaacday laba gool iyo gool tababaraha everton oo keliya culeyska ma saarnayn xalay ee sidoo kale wuxuu kursiga la liclicayaa macalinka kooxda a c milan vincenzo montella oo kooxda uu hogaamiyo xalay barbardhac goola la-aan ah kala kulantay naadiga e a k atenes ee dalka griiga ciyaarta oo ka dhacday magaalada milano ayaa waxay ahayd tii afraad oo xidhiir ah oo ay milan ku dhacayso inay badiso taageerayaasha ayaana ku oriyey ciyaartooyda macalin montella dhammaadkii ciyaarta inkasta oo aysan milan guul keenin haddana iyada ayaa toddoba dhibcood ku hogaaminaysa gruupka d isla gruupkan kooxda austriya weyn ee dalka austriya waxay saddex gool iyo gool ku khasaartay naadiga reyka ee dalka kroeshiya ciyaaraha kalena laziyo waxay saddex gool iyo gool ku soo garaacday niis natiijadaasi mid la mid ah waxaa turkiga kala soo laabatay kooxda hoffenhem ee dalka jarmalka oo saddex gool iyo gool ku soo dubatay kooxda istanbul bashakshahir ee ka dhisan magaalada istanbul dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad iyo aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari ayaa xubintaasi ciyaaraha la socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a barnaamijka dhallinyarada maanta iyadna dhegaysanaysaan markan falastiin aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii wararka ugu dambeeyey ee caalamka mahadsanid jamaal xogayaha gaashaandhigga maraykanka jim mats ayaa sheegay khamiista shalay in milatariga uu baaraya dhimashada afar askari oo bishan horaanteedii lagu dilay dalka niger matis ayaa wariyaasha u sheegay in baaritaanka oo buuxa ay socdaan waxaana uu tilmaamay in ciidanku ay sii dayn doonaan warbixinada marka ay soo dhammaystiraan maleeshiyaad ka tirsan kooxda la magacbaxday dowladda islaamiga ayaa weerar u geysatay ciidamada maraykanka iyo kuwa dalka niger intii lagu guda jiray howlgal ay ciidamadu sameynayeen oktoobar afarteedii waxaana sidoo kale goobtaasi lagu dilay afar askari oo u dhashay dalka xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillersonna waxa uu booqasho ugu kicitimayaa gobolka bariga dhexe isagoo kulamo la yeelan doona mas-uuliyiin ka tirsan sacuudiga iyo weliba dalka ciraaq waxa uu sahmin doonaa sidii loo wanaajin lahaa xiriirka labada dal booqashada tellerson ee riyaad ayaa ka mid noqon doonta qaar uu ku kala bixin doono gobolka gacanka iyo koonfurbari asia maalmaha nagu soo aadan tellerson ayaa kula kulmi doona madaxda qatar iyo saraakiil militari oo maraykan ah dalkaasi marka uu booqdo
aad iyo aad baad umahadsan tahay falastiin axmed imaan ayay ahayd oo inaala socodsiinaysay qodobadii wararka ugu dambeeyey caalamka halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jilaacaynaa markan fanaanada khadrada hercige iyo heesteedii isha sacabka mari
والشمعة قبل
fanaanada qadra daahir ciga iyo heestiisha sacabka mari idaacaddeenii aroornimo barnaamijka dhallinyarada maanta ayay gebagabo u ahayd dhegaystayaal intaan mar kale ku kulmi doono afarta galabnimo idaacaddeenna waa dhammaan asxaabta v o a oo idin leh duhur wanaagsan
eedad kalgacaladayigu ubaya dhibta mawga bixin